dowlada hoose ee magaalada qardho oo kaaladaas ciidanka amniga magaaladaasi ayaa bilowtay diiwaangeliyowga gaadiidka yaryar ee langorodow bajaajka diiwaangelintun iyo weliba lanka talgalay inay bajaajleyda lankashal qaybiy lama kooxo si qeybo maalinkan shaqaysatay iyadoo weliba lankashal gorodow xarfo a iyo ba oo la qoro mootooyin show taliyaga saldhigga degmada qardha ayaanle cabdi maxamed iyo faahfaahin kubi ujeedada laku leeyaa in la shal saaro mootooyinka maanta waxaa inoo bilaabatay lambarsiinta bajaajyada baa inoo bilaabatay waxaan ka shaqaynaynaa waa amniga inaan amnigu khalkhalgelin inaan laysku dhex gabban oo laysku dhex gabban waxyaalaha matalan bajaajyada sida caadigaa u shaqaysanaya iyo kuwa ku shaqaysanaya waxyaalaha kontarabaannada iyo galaayada iyo mukhaadaraadka la shaqaynaya waxaan rabnaa bajaaj kasta oo magaalada ka shaqaynaysa inay qaadato lambar lambarkaa bajaajkii qaadan weyda waxaannu u aqoonsanaynaa inay tahay kontarabaanayst waxaan rabnaa cid kasta oo muwaadina inay lambarkaa qaadato lambarkaasi waa lambarka wax lagu saxaayo weeye agaasimiga waxda dakhliga dowladda hoose ee degmada qardha iyo weliba uu isuku warbiyey wakhtiga iyo ka egta diiwaangelinta degmadu free bay uga dhigtay waxyaalaha baxaya oo ay ka mid tahay mataqaanaa diiwaangelinta iyo ranjiyada la marinayo iyo shaqaalaha shaqaynaya dhammaan degmadaa bixisay saddex beri bay haystaan oo maanta kow ka tahay iyo laba beri oo dambe haddii marka ay dhammaato wakhtigaa freega hadduu dhammaado waxaa bilaabanaysa in ciddii aan inkasta ku imaan in ganaax laga qaadi doono ciddii mataqaanaa howlgal lagu soo qabto ciddii saddexdaa beri kabacdi timaado iyadoo iskeentana inay kharashka maanta friiga ah oo saddexda beri friiga ah in iyadu la bixi doonto haddii ilaha idmo sidaasay noqonaysaa